wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ah ee dowlad goboleedka jubbaland ah ayaa maanta magaalada kismaayo si rasmi ah uga daahfurtay tababarka tababarayaasha ee habraaca qorista siyaasadaha iyo shuruucda taasi oo loogu talagalay in lagu kubciyo aqoonta boqol qof oo ka kala socday hay-adaha dowlad goboleedka jubbaland furitaanka tababarkan ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland waxaana ku helinaya agaasimaha guud ee wasaaradda wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac oo si rasmi ah u daahfuray tababarka ayaa kula dardaarmay kasoo qaybgalayaasha in ay si fiican ugu faa'iidaystaan tababarkana waxaan rabaa anigu inaan idinku baraarujiyo ka qayb qaadashada aad ka qayb qaadanaysaan barnaamijkan inuu faa'iido inii leeyahay dalkana faa'iido u leeyahay waxaa laydinka soo huray dhammaan wasaaradaha dowladda baarlamaanka dowladda ururada bulshada sharci yaqaanada waddanka dhammaan marka bulshadii meeshaan bay ku dhan tahay waxaa la rabaa inaad barataan xeerarka iyo sharciyada iyo siyaasadaha sida loo qoro inaad barataan baa laydinka rabaa inaysan mar damba dhicin xeerar jaban in wasaaradaha ay qoraan oo usoo gudbiyaan golaha wasiirada baarlamaanka ayse usoo gudbin baa la rabaa waad og tihiin markii qoraallo la samaynayo qoraallada la samaynayo kuwa ay shacabka isu diraan oo saaxiibada isu diraan iyo kuwa dowladuhu ay qoraan labay waa labo qaabka loo qoro iyo ujeeddada laga leeyahay iyo faa-iidada uu keenayo intuu way kala gadisan yihiin marka waxaa la rabaa inaad shuruucda dalka aada idigu barataan oo horey baa qaarkiin usoo bartay aada si fiican mataqaana u fahamtaan oo aada gaarsiisaan bulshada si ay u noqoto wax nuxur leh oo aan dhexda ka daloolin weel dabada aan ka daloolin weel xiran oo ah inay macnaha noqotaan la rabaa waxaa dhacday wasaaradda mugti cadaaladda sharciyada waddanka oo dhan ama jubbaland iyada mas-uuluba ah marka wasaaradu xeerar bay soo qortaan xeerarka ay soo qortaan markii la yidhahdo ha la saxo waxay noqotaa in dib loo qoro oo wasaaraddu dhib badan ay kala kulanto sababta waxaa weeye dad sharci yaqaan ayaan soo qorin marka idinka markii hadda laydinku tababaro habka qoraalka iyo ku tadbiiqinta macnaha loo baahan yahay markii idinka laydinku tababaro waxay noqonaysaa hadda wasaaradda way u dhib yaraanaysaa inay saxdo keliya u dhib yaraanaysa oo waxyaalihii yaroo erora ku jira laga saaro oo sidaas mataqaanaa lagu hirgeliyo oo horey laga daabaco bay dhib yaraanaysa